mudanayaasha guddida joogtada ee golaha guurtida somalilan oo howlgala muddada u dhexeeya labada kalfadhi ee golahaasi fasaxooda caadiga ah ku guda jiraan ayaa maanta waxay xarunta baarlamaanka kulan xog waraysi ah kula qaateen wasiirka wasaaradda ganacsiga somalilan maxamuud sacad saajin wasiirka wasaaradda ganacsiga ayaa daboolka ka qaaday in xoolaheena nool ay u furmayaan suuqyada kala duwan ee carabtu muddadan aynu ku guda jirno bisha barakaysan ee rabadaan xagga xoolaha ee suuqyo gaaraan ku xidhnay suuqii gaarkiina wuu inaga joojiyey in muddoba laakiinse rajo weyn baan qabnaa suuqii imaaraadku wuu inoo furayay kii sacuudigana waxoogaa loobi baa laynoo galay rajo fiican baan qabnaa ramadaanka aakhirkiisa inuu furmo taasi waa tahay dhinaca kalena wasiirka wasaaradda ganacsiga somalilan maxamuud sacad saajin waxa uu ka waramay shidaalka wasakhaysnaa ee dhibaatada u geystay gaadiidka kala duwan ee bulshadu leedahay ee ay bulshadu isticmaalaan oo ay ka xukuumad ahaan ka howlgaleen waxaa laga yaabaa maalintii hore waxaan idhi warqad baan qoray xagga shidaalka dee shidaalka annagu waxaan imanay haamihii laabki wixii oo ku dhalan qaranka gacanta ugu jiray mudda- muddaan joogno waa run muddada waxbaan ka shaqaynay sida hawshaan waxaan uga qabanayay waan ka shaqaynay mid waxa weeyaan de technical sidii wax wixii hawshii wax looga qaban lahaayee dawladdu ama wax ugu yeelan lahayd ama ay ay lahaan lahayd weeyaan waayo waxaan idhi waxa weeyaan dee waa la bixiyey lamana bixin dee dad suuqa iska jooga ma bixin maamul baa bixiy maamul markuu bixiyana si dee ma dabacsano in moogtahay i isi una tidhaahdo waayo waa legal binding baa jira oo moogtahay dee eh, waana wax xeerisaa Eh, meel fiican bay taasi noo maraysaa in sha allah qariiban howlana way naga soo horgaleen ciiddii moogtahay en, eh, la soo noqoshada moogtahay xorriyadda oo horteed moogtahay aan ku yar kala mashquulnay iyadii dabeedna adna duufaan yimiday Eh, howlahaas baa naga soo dhexgalay laakiinse waan dhaweynbaba not only shi- marka eh, shidaal xun wuu yimid unfortunate shidaalka dee haddii gacanta aan ku wada hayna annagu ma dhaceen shidaalku laba markab buu oo kala yar mid baa lagu shubay kii dhibaatu keenay wuu i soo gaadhay haddana qoray bisha toddobadeedii waxaan leeyahay laabka be careful shidaalka nooca iyo nooca iyo nooca iyo nooca waa in laga eega way dhici weyda wax dee meel luug tahay lays helay lay- eh, lays yeesho bay noqotay tobankeedii baa lagu soo markabkii weynaa toddobadiina warninkaana siiyey u wasakhoobay waxaa noqday nasiib darro weyn oo waddanka ku dhacday Eh, horey markaan imiday meesha waxaan kala hadlay nimanka inay strategic reserve oo had iyo jeer jiraan xitaa kii baa dhooqoy oo nasiib darro dhacday waan ka dadaal gallay in shidaal la keeno waxa weyn dee shidaalka keenistiisa nafaantiisu waxay ahayd nimanku way isku haleelin maadaama laba markab ay keeneen cid kaloo ku maqlaydba markaa ma jiro cid kaloo markaa ku maqlayd ma ay jirin markabkii aan dalabnay formaalitiskii iyo wixii baa nagu dheeraaday aakhirkii haddana du- markuu soo baxay haddana duufaankii baa bilaabmay aakhirkii daraad buu yimi waa lagu shubay maanta suuqu waa caadi dadku way yara hadli doonaan kolleyto biniaadamka dad kale waa biisa waa baac mushtari shidaalku toddobiyo toddobaatan buu marayaa baaralkii kuruurkii marka shidaalkan ay keeneen dee wuu sii kacaya ilan tu- suuq baa ina xukumeen waxaa laga yaabaa maalintii hore waxaan idhi warqad baan qoray iyagoo ka dhigay eh, siddeed kun iyo shan boqoloo shilin siddeed kun iyo laba boqol ma dhaafin kartiin baan maarjinkooga xitaa waan dhaawaca maanta sagaal kun baa ayuu ayuu- yaa lagu sheegay sagaal kunoo shilin yaa lagu sheegay practicalina shidaalka siddeed iyo soddonaan sanaan ka shaqaynayay kuruurkan aan imika shidaalkiisa isticmaali jiray wuxuu ahaa kii afartan iyo markuu ahaa huruudku markuu ahaa ee markii la sifeeyey kaas shidaalkii soo baxay baan isticmaalayay wasjiiba marka laakiinse ka imika yimid waa markuu lixdan iyo eh, shan iyo lixdan iyo ah kuruur kuruurkii markuu ahaa shidaalkii laga fid- marka ma arkayo moogtahay waan la hadlay bii keerfu baan idhi moogtahay qiimaha hoos bay u dhigeen sagaalkaa kun waayo marketkayna xukumadda waa dadku laakiinse waa hadli laakiinse marketku dhibaatuu leeyahay soddon buu gaadhay siddeed iyo labaatan buu gaadhay eh, shidaalku laakiinse maanta waa toddoba iyo toddobaatan buu maraya marka shidaalkii alxamdulilah horta dee waan eh, waxa uu geystaybaba dhibaatuu geystay Eh, dhibaatada uu geystay gawaadhidii buu geystay wuxuu u geystay si- isagoo shortage la waayey jabuuti waa loo cararay jabuuti xoogaag laga keenay ee way joojisatay markii dambe dhibaatada au keenay raashin baa bilaabay raashinna de human nature-ka waad garanaysaayo waxa weeyaan qiimihiiba cerkaa geeyey mana canan kartid oo ma haysidee kuwaantigu qof haya ma ogid baba ilaa waa kale ma- lama keenin sidaa taasi way dhacday markaa damage badan baa dhacay Eh, unfortunately dee anaku eh, meesha waan ku cusbayn niman le oo t v-ga ka hadlayeen waan arkayey oo lahaa inkastoo inaan dee oxygenated inuu yahay waan ogeyn khibradna waan leeyahay oo dhowr iyo labaatan sana ka bacmastaraynayn haddana way keeneen badheedhna way ugu shubeen leanna digniinta way qabeen iyaga nafaantooda everyone wuu haystay way ku shubeen aakhirna waxbay sheegsheegayeen baba dee cadaawad gaamurtay baa nagu qaaday waxa weeye barolamkayna haysta waxa weeye caalam kale haddii ahaan lahayd one hundred percentage deerkoos baa iyo la taqsiir lahaa ee inaku dadkii baan educate garaynaynaa imika oo aan yara wada kala gabanaynaa waxaan charge garaynayba waa waxay marka caalamka u eegto cabasho noocaan aan arkay maxkamad baan te- iyo- iyo tegayaa way tegeen waan maqlay dee maxkamad waxaa soo tirada waan sugaynaa laakiinse annaku waaban educate garaynayne taqsiiraha caalamka marka dadka lugooyadaasi ku dhacdo la saaro maanu saari ee waan u bilaaba dadka baan lahayn waxbara waayo waxa weeyaan iminka cuntadii laab looma hayo Eh, in- dawadii laab looma hayo twenty seven yearsna way jira annagu tan iminkaan qaadaynay wixii kale meelaha laga helaba odaygu waa committed go-aan baa la gaadhay in laabkii cuntada iyo kii moogtahay dawada la helo waa dadkeennu halis buu ku jiraabade waan iska socnaa war iskuma hayno marka qaar baa yidhi lacagtan maxaad ka dhigaysiin lacagta tan iyo wixii la helababa dee laba lagu tayeeyo moogtahay een, cuntada iyo dawada ayaan ku raadinaynaa badan u baahan gebagabadii kulankaasi xog waraysiga ahaa ayaa guddoomiyaha guddida joogtada ee golaha guurtida somalilan xildhibaan saciid cabdilaahi yaasir waxa uu uga mahadnaqay wasiirka wasaaradda ganacsiga somalilan sida uu soo ajiibay dalabkii mudanayaasha guddida joogtada ee golahaasi guurtida